halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda k a l y f m codka bulshada soomaalida mareykanka sidaan idiin sheegnay maanta waxaa jiray laba shir jaraa'id oo uu qabtay guddoomiyaha gobolka minnesota midii hore wuxuu ka hadlay warbixintii uu ku fasaxay ama qorshihii uu dejiyey in iskuullada lagu laabto oo iskuullada dib loogu faro caruurta iskuullada dugsiga dhexe dhigta iyo dugsiga sare laakiin eh, shirkii jaraa'ida hore muusan qaadanin ama muusan ka jawaabin wax su-aalo ah wuxuu codsaday in su-aalaha dib ah, loogu dhigo oo saacad kadib uu qaban doono shir jaraa'id oo su-aalaha uga jawaabi doono marka waxaan hadda ka hadlaynaa maanta oo ay tahay tal- ah, bishii februaayo toddobiyo tobankeedii labadii kun iyo koob iyo labaatanka Eh, maalin arbacaan ay tahay Eh, su-aalihii jawaabihii la weydiiyey gudoomiyaha gobolka sidaan idiin ballan qaadnay mar walba oo ay warbixinay soo korodho ama ay jiraan ah, shir jaraa'id ama shir ay qabtaan warbaahinta loo qabto waxaan jecelnahay inaan la wadaagno bulshadeena degan gobolka minnesota si ay u ogaadaan warbixinadu s- meesha ay marayaan iyo xaaladdu siday tahay shirka jaraa'id oo dhacay kowdii duhurnimo ee maanta ah, gudoomiyaha gobolku wuxuu uu ku sheegay ama lagu weydiiyey oo su-aalaha la weydiiyey ka mid ahaa eh, sidee baad ku gaartay go-aankan sidee buu ku yimid go-aankan ah in ardaydu ay ku laabtaan khaasatan kuwa dugsiga dhexe iyo dugsiga sare iskuullada wuxuu yidhi go-aankani wuxuu ahaa go-aan aan keligay gaarin ma ahayn waxa ayd midaan iskala shaqaynay waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota waaxda waxbarashada gobolka minnesota iskuullada degmooyinka ay iskuulladu ku yaalaan dhammaan waxaana wuxuu ahaa buu yidhi go-aan aan si wada jira ku wada gaarnay markii aan fiirinay buu yidhi eh, wuxu uu noo qorayo synisku ama synisku wuxuu dhahaya iyo warbixinadaan ka helnay kuwaasoo ku saabsan siduu caabuqu ku faafo cudurka coronaviruska iyo weliba siduu waxyeeladiisu u tahay xagga caruurta marka loo fiiriyo waxaan samaynay buu yidhi horumar aad u weyn marka loo fiiriyo tallaalkii aan geynay agabkii loo baahnaa eh, qalabka tallaalka oo aan u diyaarinay iskuullada iyo macalimiinta sidoo kale waxaan diyaarinay buu yidhi oon kala tashanay intaynan go-aan ka sameynin sidee buu ku faafi karaayo dowladdii dhexe xataa waan la tashanay qeybteeda caafimaadka iyaguna sidoo kale ayay nagu booriyeen buu yidhi ama nagu taageereen go-aankeena waaxda caafimaadka af- ah, gudoomiye ku-xigeenkeeda oo meesha ka hadlayaa yidhi marka loo fiiriyo go-aanka aan qaadanay iyo go-aanka dowladda dhexe ay samaysay waxba kama kala duwanaa waaba annagay naga koobi garaysteen buu yidhi ama wuxuu u egyahay mid annaga kenya oo kale ah waayo amarada ay soo saareen ama a- agabyada ay ku baraarujiyeen waxay ahayd in macalimiinta la baaro in macalimiinta la siiyo agab in iskuullada lagu xiro hawada ama mashiinka hawada qaada oo sahlaya inuu si faseexa uu hawada usoo siiyo intiina waa la sameeyey buu yidhi dadaalkeediina waan sameynay marka waxaan aada ugu faraxsanahay buu yidhi inaan eh, go-aankeen uusan ahayn mid annaga keliya aan samaysanay laakiin uu ahaa mid aynala qabtay dowladda dhexe eh, ayna nagu taageerayso annaguna aan sidaas aan rabno inaan kusii wadno su-aalaha kale la weydiiyaa waxaa ka mid ahaa in iskuullada magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolka sida magaalada minneapolis iyo magaalada st paul aysan weli ardayda dugsiga dhexe iyo dugsiga hooseba aysan weli u furin haddii ay diidaan eh, maxaa dhici doona ma ku khasbi doontaa bisha soo socota march sideedeeda haddii aysan jirin iskuullada st paul ku yaala ama minneapolis ku yaala aysan furnayn ma soo saari doontaa amar ku khasbaya inay eh, macalimiintu ku laabtaan iskuulladii oo ay ardaydii waxbarashadoodii loo furo wuxuu yidhi annagu wax khasaba ma samaynin waxaan waa wax aan iskala shaqaynayno oon iskala tashanayno eh, wixii ay tabanayaan aan ka dhagaysanayno go-aankayagu wuxuu noqonayaa go-aan ay gobolku u siiya fasax qolo walba iskuulladeeda goorta istiraado way ku um, eh, hagaagsan tahay inay dib ugu soo laabtaan mana jiri doono yiri waxaan khasbana laakiin waxaan u sheegaynaa wax walba oo xagga caafimaadka ah oo ku saabsan ama dhibka keenaya ama walbahaarka keenaya ha noqoto faafidii ha noqoto cudurkii oo layska baarayo annagu agabkii iyo wixii suurto gelinaya diyaar baan ulanahay waxaana rajaynayaa buu yidhi inaanan ka heli doonin wax eh, dhibaato ama ka yimaada eh, oon si fudud ay go-aankayaga u qaadan doonaan su-aasha kale la weydiiyaa waxay ahayd waxaa jira waqti ay ardaydu isku yimaadaan sida maalmaha graduationka oo kale dugsiga eh, xafladaha waalidiintii macalimiinta ay kasoo wada qaataan miyaadan ka baqaynin dadkaas hal meel isugu wada imaanaya inay cudurkii sii faafiyaan ama la arko cudurkii oo haddana laba kacleeyey oo faafidii ay sii dheeraato su-aashaas wuxuu uga jawaabay maya eh, waa waa laga yaabaa buu yiri mar walba riski baa jira ama waxaa dhibaato dhici kartaa jirta laakiin sidaad ku ogtihiin buu yiri dadaal weyn baan samaynay sanadkii hore ilaa intaan hadda soo gaaraynay aan feejignaan zaa'ida sameynaynay aan lahayn hala taxadaro wayna noo shaqaysay buu yidhi waxaan rajeynayaa buu yidhi wiigga hore fasax baan sameynay oo ahayd in meelasha hoolasha ama aroosyada la kordhiyey dadka imaan kara ilaa konton makhaayadaha qaarkood ay qaadi karaan laba boqol iyo konton marka anoo taas six raacay waxaan rajeynayaa buu yidhi inay dadku weli is arki karaan dad badanna meel isugu imaan karaan inkastoo ay muhiim tahay buu yidhi in qof walba uu afkiisii iyo sankiisii xirto in gacmaha la dhaqdo in la kala fogaado ilaa lix tallaabo taasina ay ayaan socon doonto laakiin isku imaanshaha iyo iyo iyo iyo iyo taasna dhib uma arko wuxuu sidoo kale ku wacyigeliyey oo uu yidhi caruurtayadu way u baahan yihiin wakhti dheer bay ku qaadatay wax badan baa caafimaadkoodii iska bedeli doona saan rajeynayno waxbarashadoodii qaarkood dib u dhac baa ku yimid marka waxaan rajeynaynaa buu yidhi eh, in qorshahan aan dejinay ay noqoto qorshe hirgala oo ay eh, macalimiinta iyo iskuuladuna nala qaataan warbixintan waxaa suurtageliyey waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota halka aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda k a l y one o one point seven f m codka bulshada soomaalida mareykanka oo mar walba idiin soo gudbisa warbixinadii ugu dambeeyey kasoo baxa waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota hadsanidiin